waa kow oo dad fara badan oo deegaanka oo kenyaan ah oo berigii qaxootiga u bilowday barkood macalul baa jirtay abaar baa jirtay wax dhib badan baa iska jiray oo raashiin sife uga raadsadaan sanool uga raadsadaan awgeed qaxootiga u galay baa jira ugu biiray baa jiray dadkii baan muddo dheer baanu ka dagaalamayna sidii aan uga saari lahayn maxay ahayd database-ka qaxootiga oo meeshooda ay xaq u lahayeen oo kenyaanka lagu soo celiyo tii baanu ku guulaysan hadda inaan ilaa iyo shan kun ku dhow aan maaragtay aan aan la baasmariyey saddex kun baa hadda aan muddada yarado hadda maaragtay aan soo dhaafnay aan keennay inna waxaan keenay maanta la keenay inna horaan usoo dirnay marka tii oo yaanu maaragtay aan aan dadkii aan u bandhigaynay sifa dadkii xaqa u lahaa ay u helaan aqoonsigooda kenyaanka ah waxaa intaa ii wehlisay in aan ku wareego mashaariic aan bilaabay aniga laba sano iyo markii aan soo dhaafnay in badanna waxaa jirtay waayihii hore oo aan soo geli jiray baarlamaanka iyagana aan sameeyey laakiin haddana aan aad wax ugu kordhiyey waxaa ka mid ah secondary schoolka labisigaale oo hadda aan ilaa iyo toddoba meelahaas dhisma oo kala duwan aan muddadii yaradoon soo dhaafnay hadda iyagana aan samaynay hadda kanna waa kii primary schoolka oo asagana hore aan maaragtay mashaariic badan uga hirgelinay haddana aan u dhisahayno meeshana dhagaxdhigaan ku sameeyey in loo sameeyo maxay ahayd laboratory iyo administration block taanan inaan sameyno iyagana aan maaragtay xariga ka gooyey waxyaabihii aan bilownay oo hadda aan dhamaystiray iyagana sifo loo isticmaalo donald trump uu yidhaahday iyo wadamihii kaloo reer galbeed oo dhanbo ay doonayaan macawanadii ay bixinayeen oo wadamaha saddexaad adduunka saddexaad la siinaya inay goostaan un-ka waxay la imaatay sheeke ay leedahay dadkii qaxootigii oo afar boqol iyo konton kun ah oo soomaali u badan boqolkiiba sagaashan iyo ka badan in maaragtay la yidhaahdo kenya ha ku howlgasho oo iyaga intay faraha ka xashaan ay iska kala tagaan oo ay dhahaan dadkii dhinac ka raaca ma socon karto maxaa dhe boqolkiiba sagaashan iyo dhowr waa dad yaroo maati oo dumar iyo bilcaan iyo carruur iyo waxaasoo kale weeyaan oon aan shaqaysan karin hataa haddii sharci ay kenya meesha doonaan kaga degaan la siiyo ya oo alien kaarkooda la siiyo oo bamisteri meesha doontaan haddii aanan la facilitate garaynin oo dhaqaala aan jeebka loo gelin kama meel ay ka shaqaysan karaan maa dadka masaakiinta ha ha waa khalad waa khalad weyn aad iyo aad oo maaragtay bay bilaabeen qaxootiga hadda bay bilaabeen inay gaaji iyo macluul iyo waxaasa hadda meeshii ka bilaabatay anu waan ka soo horjeeda qorshaha mar kastaba shirika oo shirika qorshaha la dhah waan ka soo horjeeday reer galbeedna waxay rabaan haadihii un-ka samafalka inay intay kenya ku dhex sidaan iskaga cararaan waad fahamtay sooma kenyana lacag la siiyo lacagtaasaa ku filan in dadkan lagu dejiyo marka waa in dadkaa toos loo siiyo in meel kale loo soo mariya maaha waad fahamtay sooma kan doonay inuu kenya ku noolo ka shaqaystan uu ku shaqaysan karaa kan inuu dib ugu noqdo soomaaliya rabo inuu ku shaqaysan karaa meel kale ninka u socdana asaga ikhtiyaaran laakiin dadka iyagii in lagu jeebka wax loo geliyo oo gudne oo ay ku bilowdaan shaqa seed money yani abuur